dalkiidinka qarsibay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoyd isqoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarsibay
kulan wacan oo wanaagsan meelwalba aad joogtaan iyo si kastoo maqalkeen idiin soo gaariba kusoo dhowaada barnaamijka xulashada warasada oo xilligan habeen walba aad maqashaan marka laga rabo habeenaba jimcaha
magacyadina dhegaysta sunna waa jamaaca alitixaad alwuxda alaslaax altabliiq al-shabaab telefon jadiid alushiiq majmac lislaam alansaaru sunna xisb lislaam suufiya sanatariya qaadiriya saalixiya axmediya sayliciya iyo qaar kalena hadda aanan tirin karin kuwanay daba soconayaan ama ay seer leeyihiin sidiqayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan samuudiya waa nakruud safkii reer qoomaluud fircoon silicii ku dhacay halkiibay saarayn ilaahay saatir baa isagu samir iyo dulqaad la sugayo oo eegaye waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa haddii kale waxaad lama tihiin ss d f snm unc sbn ssnm unccb
diintaan idinku dharshiyo allihii daa'imka ahay dibu taliya yaan layna odhan wadirki baaye dibu taliya yaynaan ka noqon dayro aadmigae dibu taliya yaan layna odhan wadadan jirine
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa talaado arbacay soo geliso taarikhda ku astiisan tahay labayo tobanka bisha koobiyo tobnaadi nofembar sannada labaatan toban sagaal waxyaabaha caawa barnaamijkan haddii allah awoodda laga helaan kusoo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona xubno ka tirsan baarlamaanka maamulka jubbaland ayaa sheegay in meel wanaagsan ay marayso oo hadlo u sociyay madaxda maamulka jubbaland oo maalmahan ka socday magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland faahfaahin ku saabsan ayaan idiin soo gudbi doona waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhegaysa doontiin waxaa qayb ka noqon doona guddiga khubrada qaramada midoobe ayaa war ka soo saaray waxayna sheegeen in ay jirto khatar badan oo al-shabaab la xiriirta oo ka tagan gudaha soomaaliya waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhegaysa doontiin waxaa qayb ka noqon doona guddoonka baarlamaanka puntland cabdixakiin maxamed axmed dhooba daareed ayaa maanta booqday degmada dhahar ee gobolka bari ee puntland halkaas caawa wuxuu ka wada kulamo u dhexeeya guddoonka baarlamaanka iyo odayaasha dhaqanka iyo saraakiisha ciidamada halkaasi ka howlgala waxyaabaha ay ka wada hadlayaan ayaan idiin soo gudbi doonaa gooro dowladda federaalk soomaaliya ayaa shaqada ka joojisay laba ka mid hay-adaha ka howlgala soomaaliya haddaba waxyaabaha lagu haysto ayaan xog ku saabsan idiin soo gudbi doonaa jamacad ka soo horjeeda maamulka somalilan ayaa maanta looga dhawaaqay duleedka magaalada barome ee gobolka owdal ee somalilan waxa ay cilaamiyeen dagaal cusub oo ka dhana somalilan waxaan idiin soo gudbi doonaa faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kalca idiin soo gudbi doona waxaa qayb ka noqon doona ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa magaalada baris ee waddanka faransiis kula kulmay madaxweynaha waddankaasi ewanol macron waxyaabaha ay ka wada hadleen xog ku saabsan ayaan idiin soo gudbi doonaa macadka hiritaji ee ka faalluuda arrimaha siyaasadda waddanka ayaa sheeceeyey in xaalad dalka ay marayso meel halisa islamarkaasna u baahan in waddanka la badbaadiyo hadal ka soo baxa ayaan idiin soo gudbi doonaa goro xasan daara awas oo ah hawada maxbuusa kuna jira xabsi ku yaalla muqdisho ayaa weerar kuu cuulsa ku qaaday madaxweyne dowladda kumeelgaarka ahay sheekh sharaf sheekh axmed haddaba waxyaabaha uu ku haysto ayaan idiin soo gudbi doonaa gooro dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay hoosdhilac uu ku yimid fatahadii ay sameeyeen webiyada jubba iyo shabeelle sidoo kale barnaamij waxaa ku dhegaysta doonteen xubintaad ku xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe barnaamijkan waxaa ku dhegaysta doonteen heesta anoo daacada oo dangooniya dood ku gelinabi waa dardaarane dunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabbina dad maxaa tiro duul walaala dan wadaaga oon isdiidayn aynu doone
damaanbolkiyo damaxuuniya iska daayo iska daayo dadka la noqo dadka
tibantii diyaarinta barnaamijkan oo anigu xasana saaxiibkay cumar axmduraxiim saxefe ayaa barnaamijka caawi farsameynaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada ku dhaco qasaraha lagu farxaa nabadgeliyo miyaa qayrkiiba la nacay qaneecad nabad
habee wanaagsan kusoo dhowe barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa warbixin cusub ay soo saartay ee qaramada midoobay oo lagu hadlay khatarta dagaalamayaasha al-shabaab iyo sidoo kale inay korortay ee qarxyada soomaaliya ay ka geysanayaan guddiga khubarada qaramada midoobey ayaa soo saaray warbixin sanadka labada kun iyo sagaal tobanka waxayna ku sheegeen intii lagu gaajiray muddaxileedkeeda koowaad ay isticmaashay waxyaabaha qarxa dagaalamayaasha al-shabaab ay gaartay heerka ugu sarreeyay taariikhda soomaaliya iyadoo korortay saddex meel ma- marka la barbardhigo sanadkii la tegay ee labada kun iyo sideed iyo tobanka sida warbixinta ay tiri tacliinka dhanka kiimikada ah ee lagu sameeyey kadib qaraxyada dagaalamayaasha al-shabaab qaarkood muujinaysa in markii ugu horreeyay al-shabaab awood u yeelatay inay samaysto bambooyin ay qaraxyada ay ku fuliso iyadoo sidaas samaysay ilaa ugu jiraan bishii julaay ee sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii sidoo kale ugu muuqata dagaalamayaasha al-shabaab wax ka hor istaaga dhaqaalaan iyadoo sida lagu sheegay warbixinta ay habka canshuuraha u eg kan maafiyada oo kale shabaab u adeegsato koonfurta iyo bartamaha soomaaliya oo kooxda ay soo geliyo dhaqaale aad u fara badan guddiga sidoo kale waxay sheegeen inuu ogaaday in dagaalamayaasha al-shabaab ay si laba bilaadhisay dakhliga soo xareynta kadib markii uu bilowday in canshuur ay ka qaado badeecada ka sudagta dekeda muqdisho sida warbixinta ay tiri ku-dhex milanka al-shabaab ee hay-adaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka gaartay heer aada u sarreeya kadib markii qof naftiisa horay oo la tuhunsan yahay inuu ka tirsan yahay dagaalamayaasha al-shabaab ay isku dhex qarxisay xarunta maamulka gobolka banaadir kuna dishay gudoomiyaha gobolka banaadir ahaana duqi muqdisho injineer cumar cismaan injineer yariisow iyo sagaal sargaal oo ka tirsanaa agaasimayaal iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka mid ah mas-uuliyiinta degmooyinka maamulka gobolka banaadir gabadhaasi gabdho kale oo ka caawinaysa qaraxa ayaa ku dhex shaqaynaysay xarunta maamulka gobolka banaadir waxaana goor dambe la ogaaday inay u adeegsanayeen magacyo been abuur ah oo ay ku shaqaynaya xarunta maamulka gobolka banaadir dhanka warbixinta ayaa sheegtay in kooxda daacish ee soomaaliya ay markii ugu horeysay tan iyo markii la aasay sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobanka ay qorsheynayeen weerar ka baxsa soomaaliya inay ka geystaan warbixinta ayaa tiri in bishii disembar ee sanadka labada kun iyo sideed iyo tobankii ay mas-uuliyiinta talyaaniga ay gobolka bari ay ku xireen nin soomaali ahaa oo lagu magacaabo cumar mooshin ibrahim isagoo loo xiriirinayo shirqool lagu qarxin lahaa kiniisad ku taalla gudaha waddankaasi gaar ahaan magaalada roma labaatan shantii bishii disembar ee sanadka labada kun iyo sideed iyo tobankii guddiga sidoo kale waxay sheegeen in baartan uu sameeyey isagoo gacan ka helaya dowladda talyaaniga oo shaacu ka qaaday xir u dhexeeya cumar iyo xubno ka tirsan daacish oo ka kala sugan soomaaliya kenya iyo waddanka libiya ma jirto wax wara ka soo baxay dowladda federaalk oo ku aadan ee warbixinta guddigan ay soo saareen oo ah inay badatay khatarta dagaalamayaasha al-shabaab iyo sidoo kale in ay helaan kiima ka sareysa oo ay ka sameystaan bambooyinka ay ku tuuraan ee goobaha ay markaasi doonayaan xulasha wareysyada ayaa dhegeysanaysaa radiyaha caadana waad nagala socotaan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland ayaa markaan aadaya magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland waxaa maalmahan ka socday kulan u dhexeeyey madaxda jubbaland oo ku aadan jawaab ay ka sugaysay beesha caalamka oo ku aadan inay aqbalaan doorasho ku celisa oo gardan ay ka tahay dowladda federaalka taas oo dhowaan ka dhici doonta magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland madaxa jubbaland ilaa hadda ma jirto wax war oo kasoo baxay oo ah inay isku raaceen jawaab ku aadan inay aqbaleen doorasho ku celis oo ka dhacda kismaayo taas oo gardan ay ka tahay dowladda federaalka korjoogtan ay ka noqotay beesha caalamka kadib markii xubno ka tirsan beesha caalamka ee madaxa jubbaland ay ka dalbadeen mowqifkooda ku aadan saaxiibada taageera soomaaliya ee doorasho laba iyo labaatankii bishii agost ee sanadkani ka dhacday magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland siciid nuur oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka isbuldoonka ee maamulka jubbaland ee ku sugan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland ayaa sheegay in madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe uu aqbalay in doorasho ku celis ay ka dhacda kismaayo islamarkaasna ee sidoo kale ay jiraan xubno ka tirsan maamulkiisa balse diidan in doorasho ku celis ah ay ka dhacda kismaayo madaxweynaha jubbaland ay ku caadinayaan inuusan aqbalin doorasho ku celis ah ee islamarkaasna uu ka dhiga adeego ama ay ka biyidiidaan maamulka jubbaland in doorasho ku celis ah oo dowladda federaalk soomaaliya ay kula leedahay ka dhacdo magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland wuxuu sidoo kale caawi ii sheegay in garabka isbuldoonka maamulka jubbaland ay doonayaan in doorasho halkaas ay ka dhacdo islamarkaasna doorashadaas ay noqoto mid xor iyo xalaal ah oo dowladda federaalka ay ka shaqayso dhammaan dadka jubbalandna ay ku wada qanacaan haddii aan ka hadalno kulamadii maalmahan ka socday ama waayahanba ka socday magaalada kismaayo kulamadaasi waxay ka hadleeyeen oo ama isbedel doon ka ahaado ama dawladii hore axmed midole ha ahaatee kulamadan waxay ka hadlayeen in doorashadii hore aysan jirin xalan ahayn loogu noqdo dib hadda iyo dadka mustaqbalkooda loo helo dawlad dadka baabi'isa oo maamusha barnaamijka isagaa weli ugu socdaa mana soo gabagaboobinoo doorashadii wadahadalladii lagu gaari lahaabaa weli socda waa karti kulamadan waxay u dhexeeyaan maamulka jubbaland xubnihiisa keliya mise waxaa ku jira xubno beesha caalamka kulankan qayb ka ah maya kulankan wuxuu ahaa qayb beesha caalamka ka socota iyo maamulkii hore axmed iyo qolada cusub oo isbedeloonka anigu aan ka tirsanahay marka barnaamijkii beesha caalamku ah waxay soo jeedisay dowladda federaalka iyo cid walba isla garatay in doorashadii hore aysan sax ahayn dib loogu noqdo hadeer la tartamo sidaas ay ku timaado dowladii dadkaan u arrimi lahayd ama maamul leh waa karti beesha caalamka maamulka jubbaland iyo saaxiibadaas waxay hordhigeen shuruudo adag oo ku aadan eh, saaxiibada soomaaliya taageera marka shuruudaha la hordhigay madaxweynaha jubbaland eh, axmed maxamed islaam madoobe maxay tahay
wallahi nin anigu ma garan karo oo dee goobjoogo meesha kama ahayn laakiin xaqiiqiyan waxa meesha keliya yaalla godka ru- meesha ugu waxa ugu muhiimsan oo la taaban karaa waxay yihiin ku celinta doorashada camalna horeyba u aqbalaysa aan ognahay barnaamijkaas Een, kolay aniga sektorkayga marka ay nala kulmeen waxay dhaheen sida doorashada loo qaban karo sida ugu haboon sida ammaanka loo sugi karo sida looga midadaalin karo sida dadku ay bahashan raalligooda loo qabtaan kala bixin noocaasiya okay waa waa si gaara waa loo weydiiyeen waa gartee laakiin xaqiiqada meesha taalla waxay tahay een, ku celinta doorashada iyo qaabkii loogu celin lahaa iyo sidii iyo xilliga la gudagelin lahaa waa gartay intaas weye bahasha program saldhigyeeda waa gartay haddii madaxweynaha jubbaland uu aqbalay in doorasho ku celis ay ka dhacdo kismaayo kulama intaas kadib ka bilowday matooyada ee jubbaland u dhexeeyey ee golaha wasiirada iyo labada madaxweyne ku-xigeen iyo madaxweynaha maxay ka wada hadlayeen oo u gaara Een, halka haddaan ku noqdo anagu madaxweyne hadda sharci hoogaar ah oo axmed oo aan ognahay ma jirto wala wasiiro iyo madaxweyne ku-xigeyaal gaar oo aan ognahayna ma jirto waa meesheeda haddii la odhanayo kuwii hore Een, madaxdii hore waa odhan karnaa laakiin hadda sibiliyankay ka mid yihiin Een, doorashadiina waa midda hadda laga wada hadlayo dee axmedna koox iyo xisbi buu kasoo jeedaa meeshaan maamulan jirtay Een, dowlad laga horreysay ahayd Een, haddana wax dowladaha loo dhisan ma jirto Een, isku mid baa lahay oo laba sektor baa lahay qolo oo dowladii hore meesha maamuli jirtay eh, iyo qolo een, kale oo ah garabkii kale oo doonaya in meeshii isbedel uu yimaado oo doorasho labadooda tartan ku jira marka hadda wax awoodoo laisdheeryahay ama taytaroo laisdheeryahay ma jirto waa gartay Laba madaxweyneyaal, shuruudaha nin laba marka la madaxweyneyaal baan hordhigay leenahay.
axmed madoobe iyo shirarkaas saaxiibadiisa iyaga waa qabsadaan habeen har iyo habeenba waa qabsadaan sideed sano lasoo dhaafaya waa qabsanayeen kulamadan Iyo hadda ahaayeen wax ka soo- kuwa- kuwii hore ka bedelan oo ku aadanaa jawaab ay ka bixi lahaayeen eh, shuruudaha beesha caalamka iyo horreeto oo ah doorasho ku celisa ilaahay haddana ma jiran wax wara ka soo baxay iyaga xaggooda wax wara kasoo baxay ma jiro waa isqancin la-yihiin waa isqancin la-yihiin waxaad la moodaa barnaamijku inuusan sidii horeba ahayn oo axmed kooxdii la shaqayn jirtay ee hadda torture ku hayso oo ay leeyihiin arrintaa ma aqbali kartid Een, arrin loo fadhiyo la sugayana ma ahayn Een, talada iyo wuxuu sheegidda axmed ay u sheegayaanna waa tii horey sharci loo udhigtay oo inay marin habaabiyaan oo lubiyaan oo dariiqa saxda ka lubiyaan ma ogeyn waa gartay waxaa lalaga marka- hadda axmed eed iyo dhibaato loo haysto nimankii geriye weeye Mhm, waa Een, gartay in isagu go-aankaasi waa waa raganimo waana geesinimo waana filaynaa laakiin iyagu waxba kuma kordhin doonaan baan umalaynaya waa gartay xubnaha ee madaxweynaha ka dalbalaya inuusan aqbalin doorasho ku celisa waa sa- kuuma waa madaxweyne ku-xigyaashiisa iyo golihiisa wasiirada waa gartay marka oo waxay eh, madaxweynaha oo ka dalbayeen iyagu oo iyaga oo garashoodu dhisid ma ogeyn inay isaga god ku sii ridaan ma ogeyn ama marin habaabiyaan ma ogeyn waa gartay xaqiiqada aan daahanayn axmedno waa arkaa toddoba sano ay la shaqeynayeen ama sideed sano ay feer taagnaayeen meesha ay ka ay ga- a- ay gaarsiiyeen anigu axmed hadda waxaan kula talin lahaa inuu kasoo noqdo talada beesha caalamkana u qaato talada federal government ay qaato shacabkiisii uu usoo noqdo oo uu kooxdaas tanaasul ka sameeyo ka tanaasulo wallahi baa hadduu kusii indha adkaado ama uu taladooda sii qaato ay sii marin habaabinayaan mar labaad oo meel usan kasoo noqon bay geyn doonaan si aan u qiyaasayo waa gartay haddii beesha caalamka ay shirdo hordhigtay madaxweynaha jubbaland uu aqbalay marka ma laga yaabaa xubnahan kale ee madaxweynaha ku cadaadinaya inuusan aqbalin in taladuu qaato oo aysan doorasho ku celisa ka dhicin kismaayo waxaa waxbaba saamayn male wax kalaba loo baahan yahayba maaha doorashadu way ka dhacaysaa way ka dhacaysaa ama ha dhawaato ama ha dheeraa waa gartay marka ilaa hadda maamulka jubbaland xubnihiisii saddex madoobe iyo saaxiibadiisa ma aysan raacin inay yeeleen doorasho ku celis iyo in kale Ee, marka sidee lagu qanci karaa in doorasho ay ku celisay waa filaya waa- waa filaynaa waa filaynaa axmed inuu dhowaan go-aan qaato waa filaynaa dhowaan inuu axmed go-aan qaato oo uusan oo uusan u nuglaan kooxdan iyadoo ittijaacii ka lumay Een, axmed waa hogaamiye Een, waxaa kaliyoo sharaf ugu filan Een, jubbaland aasaaskeedii intuu soo hogaaminayey waxaa kaloo sharaf ugu filan meel fiican buu kaga tegey waxaa sha- kaloo sharaf u noqon karta inuu doorashadii aqbalay waxaa kaloo sumcad u noqon karta een, in uu si qurux badan oo oo fara oo oo daah furan doorashada inta u qa- u galo oo uu xitaa isaguma ku soo baxo baa suuragal ah marka talada inuu qaato een, inuu qaadanayo u malayn maayo waxaan filayaa inuu axmed go-aan qaadan doono
waa gartay marka Waa- bal waxaa noo waa- sharaxadaa siday suurtagal ay ku tahay kismaayo waxaa ka howlgala ciidamo ka tirsan kuwa midooda afrika amisom gaar ahaan eh, ciidamo kenyaan ah oo si dhow ula shaqeeya madaxweynaha jubbaland marka haddii doorasho ku celis ay ka dhacda kismaayo eh, suurtagal ay noqon weyso mar labaad soo laabto eh, axmed maxamed islaam madoobe xaaladda gobolka sidee amni kusii noqon kartaa iyo halka haddaan taabto een, axmed ha soo noqdo ama yuusan soo noqdo een, axmed waa madaxweyne jubbaland ma waa madaxweyne gobolkaya ka mid ah een, meesha ciidamada miyiga afrika waad sheegaysa meesha jooga khaasatan kuwa kenya iyagoo kuwa wadan khaaska ka socda amisom ahaan iyo nabada aalina meesha uga joogaan haddana wadanka kenya leeyihiin bay u joogaan een, danaha wadanka kenya ay leeyihiinna axmedna uma fulin karo alla uma fulin karo qof kalena uma fulin karo waa gartay een, ammaanka waxba saameyn laguma yeelan karaan een, hadday doonaan ee, dalka inay een, qabsadaan waxay ku qabsadaan dee wax annaga keliga lagu aamnaa wax soomaaliya oo dhan samaynayo beesha caalamkuna arkaysa wey ma garta waa gartay ee, xubno ka socda beesha caalamka kismaayo ku sugan ee, kuwaas oo kismaayo u tegay ee, sida madaxda jubbaland ugu qanci lahaayeen doorasho ku celisa marka adinka waa la kulmeen waxyaabay ugu weynaa in ka dalbadeen marka laga reebo in doorashada qayb ay ka noqotaan ee, maxay ahaayeen Een, wax gaar oo hadda ahmiyada wax gaar oo annaga hadda naga sameeya waa een, si gaara looga dalbadan ma jirto een, doorashadaasi inaan ku qanacsan nahay iyo inaan diyaar u nahay inaan u diyaar garowno intaba waa ka wada hadalnay muhiimadda waa intaasay ahayd waa wax gartay kaloo marka hadda siyaada ah oo garabkan oo gaar isbadalka ah ah ee kismaayo ku sugan ee, arrintahan kasoo horjeeda ee, axmed maxamed islaam madoobe ma ku qanacsantihiin in doorasho horle ay ka dhacda kismaayo oo ku celisa garadan ay dowladda federaalka ka noqoto ee, dowla- ee, beesha caalamkuna ay karjoogto ay ka noqoto adinkuna qayb baa ka noqotaan annaga annaga dalbanay dareenaynana in lagala arko waxa meesha yaalla annagaa dalbanay in doorashada laloo qabto annagaa dalbanay in doorasho xalaala ay meesha ka dhacdo waa gartay waana ku qaadashanaa wixii meesha kasoo baxa Waa meesha caalamka iyo federal government garab baad tihiin madax ayaa doorateen axmedoobe isna madax kale ayuu isku doortay marka ee, laba madax ayuu kismaayo ka wada howlgaleen ayaa tahay marka waxaa gaarka ku dhiirigeli inaad doorasho horle aad dalbataan maxay tahay waxa lagu dhiirigeliyey magaalo saddex madaxweyneeda wax la aqbali karo maaha axmedoobe Ee.
uusan aqbalin in doorasho ay dhacdo adinkina waa aqbasheen marka suma moodin adinka saaran yahay oo shaqo kale raadinaysaan maya annaga wax kale aan raadinayno waxsan ma jirto maxay maxay noqon kartaa waxa uun raadinayno doorashada la qabto waa doorasho xalaala waa wax gartay ummadda ka dhexeeya waxa ummadda ka dhexeeya ha la keeno oo miiskaan lasoo saaro Een, maaha ma ma maaha een, muraad kale oo gaara inaan lagu leena Waxa- weli laga adkaado waa waa kula shaqeynayna haddaan ka adkaadna waa kula shaqeyn- waa waa in lagula shaqeyn waa gartay waxaa danta ku jirtay oo markii hore aad u doorateen madax ee, dibdirna danta ugu weyseen oo hadda qasbay inaad doorasho kale yeeshaan maxay tahay Een, wadanta gaarka ah oo annaga noogu jirtaa waa kuwe maxay tahay midda kale mid ogow annagu shacabkii dalkaan nahay dadkii soomaaliyeed baan nahay dalkii dadka lahaa baan nahay shacbiyadii baan nahay inaan tartanana xaq baan uleenahay inaan hogaami- ummadda hogaaminana xaq baan uleenahay Een, dan gaaraan ma ahay kuwa annagu dalal shaqeeyey wadamo kala shaqeeyey saaxiibo kaloo gaar ah oo qarsoon u shaqeeyey maahay
siciid nuur oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka sibaddoonka ee maamulka jubbaland islamarkaasna ku sugan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose jubbaland ayuu kaasaho iga waramayey xaaladda jubbaland iyo kulamadii madaxa jubbaland uga socday magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland kulan wanaagsan ayaan leenahay xulashada warasida ayaad dhegeysanaysaan raadiyo idaacadadana waad nagala socotaan saaxiibayaal gobolka gado ee koonfurta soomaaliya oo dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka socdaan ayaa markaan raadaya dhowaan ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta jubbaland oo ka howlgalaya magaalada baled xaawo ee gobolka gado iyo sidoo kale magaalada dolow ee gobolka gado ayaa ku biiray ciidamada milatariga soomaaliya ee ka howlgala gobolka islamarkaasna fariisimo ku leh degmada luuqa ee gobolka gadow ee koonfurta soomaaliya ciidamadaas ayaa sheegay in markii dantooda ay ka garawan ciidamada daraawiishta jubbaland iyo sababo kale ay ku biireen ciidamada milatariga soomaaliya waxgaradka deegaanadaasi ku nool ayaa waxay sheegeen in cabsi laga cabsi qabo in al-shabaab awoodooda ay kusoo badato gobolka mar haddii ciidanka daraawiishta jubbaland ay ku biireen ciidanka xooga dalka islamarkaasna hadda ay ku sugan yihiin degmada luuqaga gobolka gadow ee koonfurta soomaaliya nabadoon aadan nuur garood oo ka mid ah waxgaradka ku nool magaalada badaxaaw ee gobolka gadow ee koonfurta soomaaliya oo caawqaadka telefoonka igu warramay ayaan ka waraystay xaaladaha ammaan ay wajahayaan deegaanada gobolka gado ee koonfurta soomaaliya ee jubbaland adeer gobolka gado alxamdulilah waa dhawaa horta socod iyo cadaado gobolka gado nabad ballaaran baa ka jirto wax dhibaa ma jiraan waxaan saxaafadda ay buurbuurinayaan ay leeyihiin oo ciidamada gadooday oo ka baxay oo ciidamada federaalka noqday iyo wixii waa un isla ciidamadii uu wadanka joogi jiray jubbaland marka wax carqalad ay wax dhibaa ma keenayaan waxaan un aniga ilaado ilaado muxuu ahaa dowladda federaalkan raacay laakiin ciidamada waa un ciidamadii un gobolka u dhashay oo hawl qalan looga qoray oo wadanka u dhashay waa gartay ciidamadan ku biiray dowladda federaalka ee sheegay inay ka yimaadeen ee, beled xaawo maxay ahaayeen waa ciidamadii joogay jubbaland waaye ciidamadii jubbaland weye waa gartay waa kooxdoo waaye marka kullay gadood ay sameeyeen kadibna dowladdan ku biirinadeen dowladda federaalka waa gartay waxay ka gadoodeen oo leeyihiin dowladdan ugu biiran maxay ahaayeen waxay ka gadoodeen oo ay laayihiin oo maamulka jubbaland ay ka waayeen oo dowladda federaalka ay ugu biireen maxay tahay ma jirto ma jirto ma jirto waxba kama wahayn ayadaa saaxiida jubbaland oo maamushaari qaadanaya waa gartay kullay ma garan karno waxa laakiin wax un isla meesha ciidan federaal iyo ciidan kale mar had kastaba hadday gobolkii joogaan ciidankiina ay yihiin kuwii hore wax dhibaataa ma keenayaan mana hadda wax dhibaataa ma keeno waa gartay marka ee, gobolka ee, si gaara waxay ugu sugan yihiin ee, luuq inta kalena waa ka tageen marka sababta ay uga tageen beled xaawiye deegaanada ku dhow dhow maxay awal ay hore uga howlgeli jireen kullay waxay un isku soo weeye luuq iyo inta waa un isku mid isku ulur iyo isku ciidan baa deganaa marka waxay un luuq u tageen luuqii
waa inuu gartay halkaas ay xoogaago Mhm.
ay raad ka helayaan baan u dareemay marka kullay waa arki doonaa wixii ay tahay iyo wixii jiro waa gartay hadda halkay ku sugan yihiin ciidamadii ka baxayay ee, doolow iyo beled xaawo oo ka tirsan gobolka gado madaxa waa xoogaa ka baxeen laakiin dowlad saas ciidan ugaa buunbuuninayaan idaacadaha iyo waxaana buunbuuninayo adaa ciidanka yar yar iyo luuqayna joogaan wax dhibaahna ma hayaan magaaladana waxba ma ku dhibin
waa gartay marka bootisiyadii ay ka buuxeen ka baxeenna waa la buuxiyey waa gartay marka askarta ee ka gadooday ee beled xaawo ee ciidamada militariga soomaaliya ku biirtay ee imisay leegyihiin adigu ma badno ma badno waa boqol iyo wax noocaasay leeyihiin anigu ma tirinin kaliya ciidana mihi aad looguma dhegdhegin laakiin waxoogaa waa ciidanku waa waa toddobaatan waa boqol waxbay sheegaya boqol askari oo sugaysay amniga beled xaawo mar hadday meesha ka baxaan yaa sugaya amnigii beled xaawo oo iminka ee, al-shabaab ka hortaagan ciidamo badan baa deganaa ciidamo badan baa degan intii baxdayna waa lasoo buuxiyey ciidan oo doolow deganaa waa lagu soo buuxiyey iyo ayagana ciidan badan ahaa marka waa amniga waa sugaya wax dhibaahna ma laha ciidamadii ee ku sugnaa beled xaawo hadday ku biireen ee, militariga soomaaliya ee ku sugan degmada luuq maxaa diiday ee, kuwa ku sugan doolow inay ku biiraan laftooda ee, ciidamada militariga soomaaliya ee gobolka ku sugan walow dadka qaarba sida hayi hayi niyaddooda u yara hayi kacdaa marka laba qofoo walaalaha hadadbas u fikiri karaa ama aan geli karaa Aha.
marka ciidanka wax yarun buu ahaa wixii ka baxay wixiina waa waa la buuxiyey waxna ma bixin ciidankana waa badan waaye ciidan badan baa degan nabadgelyadiisi waxayna sugaaye ee ku jiray weli muxuu ahaa difaac iyo meesha madaxa waa gartay marka ee, gobolka ee, wax saameyna ma ku yeelatay ciidamada ka waxay ee, ka baxay beled xaawo oo dowladda federaalka ku Maya.
biiray ciidamadeeda may may wax saameynayo wax dhibaa male ayaga saameynanta kuma yeelanin wax dhibaana ma jiraan iyagana wax dhibaa ma jir wax loo geystana ma jiraan Ee, jubbaland waxay sheegtay inaysan jirin ciidamo ka tirsan maamulkeeda oo ku biiray dowladda federaalka marka ee, aduna waxaa xaqiijinaysa in ciidamo ka tirsan ee, jubbaland ay si gaara dowladda federaalka ugu biireen Ee, laftooda waxaa leeyahay ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya ku sugan luuq ayaa dhankan jubbaland usoo biiray oo usoo goostay waxa waa ismeel waxa waa lagu kala qaadqaadan ciidanka waa ciidanka gobolka gede waana dhulkoodii iyo degaankoodii ay joogaan haddana kuwuu tegay wax ciidan federaal u yimid ama dowlad hore u yimid oo federaal gooni ah u yimid ma jiraan wax mishaar ay siiyeenna gooni ah ma jiraan waana ayaga ay kacay taasayna sameeyeen waxna wax isbedel ahna ma laha wax u yimidna ma laha oo federaal ka socdo waa gartay ciidamada gobolka ku sugan ma ciidamo ee gobolka ee ka amar qaataa mise waa ciidamada si gaara ugu xiran dowladda federaalka oo taliska militariga soomaaliya ku xiran kulla meelaha ciidamadooda oo dowladda federaalka ka amar qaata waa jiraan oo loo sameeyey laakiin badanaa ciidamada gobolka jebe ku sugan waa ciidamada jubbaland ee daraawiishta jubbaland waa gartay oo militariga soomaaliya inta badan qayb kama ciidamo ku sugan gobolka ciidamada soomaaliya militariga qeybbaa ka mid mid ah laakiin hoos uma badna baardeeraha waa jooga waa jiraan baardeeda iyo gargaarda iyo waxbaa waxbaa jirjiro oo talis iyo qayb iyo hadda laga sameynaayo muxuu ahaa guuto dhan laga sameynayo jirta laakiin waxa badanaa ciidamada waa jubbaland waa gartay waxaa leeyahay ciidamada militariga soomaaliya ee ku sugan ee deegaanka hadda iga hadlayso waxay wadaan dhaqaaqyo siyaasadeed oo doonayaan in xubno ka tirsan maamulka jubbaland oo ku sugan deegaankaasi ay doonayaan inay soo xidhaan ee isla markaasna hadda ay wadaan dhaqaaqyo ciidan wax dhaqdhaqaaqa kama jiraan maasha allah wax dhaqdhaqaaqa ma laha xubnooyinkan iyo gobolkan midna dhaqdhaqaaq ciidan oo iska hor imaad ah ama ka hor imaad ah midna ma jiraan waa gartay ma jirta dad la doonayo oo maamulka jubbaland ka tirsan oo ku sugan gobolka gedo maamulka jubbaland hawl hore gudaha sagaa ku sugnaada haa gaaboladii degmooyinkii iyo guddoomiyaashii iyo soo jubbaland ma aanan ku sugan yihin waa gartay marka sababta loo doondoonaya oo ciidamada ay u doondoonayaan ee maxaa kala socotaan wax la doondoonayo ma maqla aniga dadka aan wax la raadinayo wax la doondoonayo waa iska saxaafad waa gartay dowladda federaalka ee taliskeeda militariga soomaaliya war ka soo baxay waxaa lagu sheegay in ciidamadu halkaasi ay dhaqaaqyo ay ka wadaan Ee, waxaa la ogyahay in xiisad dowladda federaalka jubbaland u dhexayso waxay si gaara usoo xirtay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland iminkana waxaa socota weli xiisad arrintai ka taagan oo ciidamada militariga qaybo ka mida weli ay wadaan adeero waxaas ciddii sheegtay u dabagala oo maanu arag annaga wax xiisad oo ka taagan dhulkan male gobolka gede gaar ahaanaan ku suganaa aniga bilaxaawil iyo aagaanan ku suganaa wax dhaqdhaqaaq ciidan ah iyo wax kumbaleeso iyo wax la raadin iyo waxaan la sheegayo wax ka jira male ma jiro wax baaqa oo jeedinayso waxaa soo jeedinaya baaqa dadka biniaadinka ah ee soomaaliya oo u tafaxaytay beenta iyo muxuu ahaa saxaafadda beenta ah ama facebooka lagu qorayo waxaas waxay keenaysaa dambiyo badan bay keenaysaa xag ilaahay iyo xagga dadkaba marka in laiska daayo beentaas farada badan oo la sheegayo iyo malahawaalkaas in laiska daayaan baa dadka u dirhayaa gobolka gedana nabad weeye wax xun ah iyo wax dhiba kama jiraan marka waxaan leeyahay laiska daxay saxaafadda beenta iyo diradiraalaha iyo dadka laisku diraayo
mid ka mid ah waxgaradka gobolka gado ee koonfurta soomaaliya si gaareed beled xaawa nabadoon aadan nuur gaaroodi oo ka mid ah waxgaradka deegaankaasi ayuu ahaa oo iga waramayay xaaladda ammaan ee wajahayeen deegaankaasi wuxuu ii sheegay in ciidamada amniga aysan jirin cid ay bartilmaameysanayaan ku aadan warar maalmihii lasoo dhaafay sheegayay in mas-uuliyiin ka tirsan maamulada degmooyinka gobolka gado ee koonfurta soomaaliya jubbaland ay ciidamada militariga soomaaliya ee ku sugan gobolkaasi ay baadagoob ugu jiraan oo ku aadan sida loo soo xeeri lahaa islamarkaasna dowladda federaalk soomaaliya ay ka dalbatay sidii ciidamada amniga ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen muqdisho ayaa markanaadiyay agaasimaha guud ee macadka hiriya teeje ee ka faalooda arrimaha siyaasadda mudane cabdirashiid khaliif xaashi ayaa ka hadlay xaalada siyaasada ee dalka gaar ahaan xiisada dowladda federaalka iyo madaxwenayaashii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud wareen agaasima ayaa ka digay sii socoshada xiisada u dhexeysa labada dhinac wuxuuna sheegay in haatan xaalada siyaasadee dalka ay mareyso meel halisa u baahan in waddanka laga badbaadiyo sidoo kale waxa uu tilmaamay in soomaaliya aysan xiise u qabin dagaal siyaasadeed oo loo baahan yahay in laga shaqeeyo xasilooliin dalka isagoo intaas ku daray in dadka soomaaliyeed ay la dala dhacayaan soomaalnimo aysan xamili karin dibdhac mar kale ku yimaada sidoo kale wuxuu ku baaqay dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo inuu noqda aabbo u muuqda qaran guuleystay islamarkaasna uu ka shaqeeyo horumarka midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed ugu dambeyn wuxuu wuxuu ku tariyey madaxweynaha inuu xoojiyo dagaalka lagula jira dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale wuxuu sheegay sidoo kale waxa uu sheegay in lala heshiiyo maamulka puntland maamulka somalilan iyo sidoo kale maamulka jubbaland sidoo kale waxaa jira xiisadkaas sidoo kale waxaa jira xiisida siyaasiyeed oo weli ka taagan dowladda federaalka iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah taasoo u baahan in la xaliyo xiisada udhexeysa dowladda federaalka iyo madaxweynayaashii hore ee soomaaliya waxaa kusoo biray xasan daar awees oo ah wadaad u xiran dowladda federaalka islamarkaasna maxamuus ku ah ee xabsi ku yaala magaalada caasimada ee muqdisho sheekh shariif sheekh axmed oo ahaa madaxweyne dowladda kumeergaarka ahayd ayuu weerarkii ugu culusaa ku qaaday wuxuuna sheegay in uu yahay nin aan u muuqan in waddanka uu dhisayo xasan daar awes ayaa shariif wuxuu ku eedeeyey inaysan asagoo cadowga iyo maryaanta ka saarin dalka balse oo isagoo fudfud uu ku helay xilka uuna si caadiya oo uga tegay wuxuu ku eedeeyey in sheekh shariif sheekh axmed uu yahay nin dadka ku danaysta markay dantiisa gaarana meel ciidaha uga tegay sharif walaalow sidii maxamed siyaad barre oo waxaan aan wax ku noqdo maxamed siyaad barre meel sahlan oo ka qaatay meel sahlan oo ka qaatay meel sahlan oo ka qaatay meel baasna waa uga tegi meel sahlan oo ka qa- wixii sahal kugu soo galaa sahalay kugu dhaafaana laga meel sahlan oo ka qaatay s- waxa weeyaan meel baasna waa uga tegi waxaa marka adigana waxaa la mid a meel sahlanaad ka qaadatay meel sahlanaad ka qaadatay meel cidlaana waad uga soo tagtay adoo weliba adigu waxaad uga duwneed magaca ilaahay aad ku qaadatay asagu magac ilaahay waa tuuray magac ilaahay waa tuuray barquu tuuray waa la ogyahay barquu tuuray wadaadadii bahalkii diintiiyuu ku tuntay wadaadadiiyuu laayay m- asnaanuu noogu bedelay bahalkii mooskuu iska xaadiriyey hal yacni wax aan nus saac ka yarin baa loo sacbinayey meel cidlaahay uga tageen ayakiina markii oo u baahan meel cidlaahay uga tageen walaalow adigana weliba magac ilaahayaad ku qaadan magac ilaahay markaad ku qaatana meel cidlahaad uga tagtay meel cidla ahaad uga tagtay soo ma jeedi meel cidlahaad uga tagtay hadday tahay di- maaratay maaratay mabdi'ii meel cidlahaad uga tagtay raggiina meel cidlahaad ku xoortay macruuf waay soo ma jeedi ilaa hadda waxaan la yaabaa maaratay dadka oo oo baarkii maxay ahayd dadka oo oo oo oo ilaa hadda maxaa yiri, oday waxaa jira cidaha iyaga cayrkaa ayaa dhib badnaay oo qalooc badnaa markaasaa waxaa la yidhi warniyahow soo kama baqaysidaa la yidhi dadku inay inay inta ku bartaan ku nacaan soo kama baqaysid markaasuu wuxuu yidhi cosabkayga wuxuu yidhi cimrigayga iyo cosabka cayraa eg buy yacni cidan qatala weyn maa waay maalin kasta walaalow marka adiga maaragtay sidii oo kale maanta hadda waxa weeye rag badan baa maaragtay maaragtay aa kugu qatalan aa kugu qatalan walaalow mabda waad xoortay mabdii lagugu aaminay ilaahay darti aad ku qaata waad xoort raggiina waad xoort hal ciddaaho nin oo hal nin oo oo nimankii raggii aad maaragtay maanta aad ku meel gaartay meel aad aad aad ku ogtaha ma ma jirto waxaad tihi maaragtay bahalkii maxay ahayd eh, waxaan eh, bixinay waxaan bixinay maaragtay bahalkii maxay ahayd maaragtay bahalkii maxay ahayd mooryaana bixinay waa run waa ba- laakiin maadaa bixi mise rag- aaw raggii bixiye aaw raggii bixiye aaw raggii bixiye aaw xageed ku ogi Ha- dhamxaara raggii bixiye aaw xageed ku ogi hal nin maanta oo ka- oo ka- oo- ood ka haysa ma jirto hal nin ood ka haysa mabdana ma haysid ragna ma haysid midka ugu dambeeyey waxa weeye xasankaan oo maaragtay bahalkii maxay ahayd haddii bahalkii haddii oo oo waati bahashi waati qabiil ahayde afartan iyo lix waa ku tartami karay marki markii ugu dambeysay waa ku tartami karay maxaa u siin weysay maxaa u siin weysay maxaa u siin weysay waa misila misilada aan kaaga quustay ka mid misilada aan kaaga quustay ka mid misilada aan kaaga quustay ka mid waxa weeyaan nimin yahow nimin yahow maaragtay waxa weeye mabdana waa qumisay ragna waa qumisay dadka haqatale markaad warramaysa waa waa waa waa waa waa waa la isleeyahay maaragtay bahalkii muxuu ahaa waa waa la isleeyahay maaragtay yacni warka ina wax ka taqaan waa loo waa waa laakiin warkaaga iyo ficilkaaga isma lah waa ku naqaanaa Kum- kuma xasdayno ilaahay waa og inaan ku xasday laakiin waa ku aqaana waa ku aqaana dadka waxa weeyaan waa ku meel gaartaa waa ku meel gaartaa ilaahay ka baq walaalo ilaahay ka baq walaalo soo ma jeedin marka yacni ummaddu yacni inay maaragtay la ilaaliyo waa sax waa waa waa waafaqsanahay laakiin yaaya see loo ilaalinaya maxaa lagu ilaalinaya maxaa lagu ilaalinaya see loo ilaalinaya ma qabiilaa lagu ilaalinaya ma baleeyo loo maaragtay bahalkii loogu yeeraa lagu ilaalinaya maxaa lagu ilaalinaya dadka mabda'a lagu ilaaliya ma maamulaa lagu ilaaliya labadii midna walaalow maaragtay meeshaan ma maaragtay ku ma ma ma ma yaalaan xaggana kama yaalaan xaggana kama yaalaan marka ma balaayadii bakti baktiga ahayd ugu yeeray marka oo soddonka sano lagu soo jabay aad ugu yeeray marka ruu- waxaan waxaa wax saxa maahane waxa weeyaan maaragtay cala aqal maaragtay yacni cala aqal maaragtay bahalkii wax ku- wax ku sino oo meel meel wax lagu sino marka maxaa marka maxaa weeyaan maaragtay bahalki maxay ahayd waa nimankaan aad leedahay shabaabaan meesha ka bixin waa ka mid raggii raggii ama xaarada ku maxamada bixiyey ka mid ahaaye mooryaanta raggii bixiyey ka mid ahaaye soo moo jeedad qaabdarra iyo maaratay bahalkii maxay ahayd qaabdarradii aad adiga samaysay baad ay ku dhacda waxaas qaabdarra adiga aad ka kaa timid ay ahayd marka nabdi ka hubsiibatay waxa weeye dadku waxa weeye waa saas waa bani aadamku waa saas waa saad adiguba maaratay raggan aad aad wax ugu diidan tahay wax lagugu diidana tillaabadii ku haboodna maad qaadin maxaad ku shirtegay maaratay oo maanta dadka aad u sheegi waxaad ku shirtagay waa maxaad maanta dadka u sheegi mabdaadna ku shirtagi maysid ragna ku shirtagi maysid maamulna ku shirtagi maysid intaba lagugu soo ti- tajribey dadka maaratay ha ha- ha maaratay baalki maxay ahayd ha- ha dhaamina u kaadi wax ha dhaamina u kaadi wax dadka soomaaliyeed waxa weeyaan oo- oo dadka soomaaliyeedow war waxa war war qabiil war waxa weeyaan waxa aad taqaaniin waa qabiil dimuqraadiyada la sheegaho gaalnimada oo kufriga ah cilmaaniyada oo kufriga ah midna mana taqaaniin mana ku dhaqmi taqaaniin mana dhaqa mana ku dhaqmi taqaaniin mana taqaaniin hadda ka hore cali iimaan nin la oran jiray allah xasan daara wes oo ah maxabuus ku jira xabsi ku yaala muqdisho islamarkaasna u xira dowladda federaalka kun eedeysan inuu weli u aaminsan yahay fikirka kooxda al-shabaab dadyuu qubayu ka tegey wixii qaadir xallilay qaybii u naga xarrimay intay qaateen kulliga dadyuu qubayu ka tegey wixii qaadir xallilay qaybii u naga xarrimay intay qaateen kulliga qaladka dembigay galeen iyaga oon ka qoomamayn ibliisku sii qurxiyeen weliba iyagu isla quman qisaasaha ahaa qiryo qisaasaha ahaa qiryo qabriga la iskeynayo qudhoo baxda naga xigtiyo
xulashada waraashada ayaad dhegeysanaysaan raadiyo xaadadna waad nagala socotaan saaxiibayaal dowladda federaalka soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay inuu hoosdhac uu ku yimid fatahaadii ay sameeyeen webiyada juubba iyo shabeelle ee marqeybo ka mida koonfurta soomaaliya war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda aroofinta soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in hoosdhac uu ku yimid fatahaadii ay sameeyeen webiyada juubba iyo shabeelle hayeeshee haddii dadka ay ka daan roob xoog leh ay weli ay taagan tahay khatarta ah ina dhacaan fatahado horleh soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya waxay shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamka ku wargelinaysaa in fatahaadii webiyada juuba iyo shabeelle uu hoosdhac uu ku yimid haddii roob yimaadana weli cabsida fatahaadda meelaha qaar way ka jirtaa warka ka soo baxay dowladda federaalk ayaa mahadcelin loogu celiyey dadka soomaaliyeed ee ku nool gudaha iyo dibadda dalka isagoo sidoo kale dalalka caalamka ka qayb qaatay gurmadka loo fidiyey qorshayaashii qoysaskii soomaaliyeed ee ka qayb ahaa dadkii ku saameeyey fatahaadaha iyo daadkii ka dhashay roob xoog leh oo ka da-ay gudaha soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya waxay mahadcelin ballaaran u jeedinaysaa ganacsatada shacabka soomaaliyeed ee ku nool dalka iyo dibadda gurmadka xoogga leh ay u fidiyaan walaalahooda wax ku yaaloobay daadadka kusoo rogmaday iyo fatahadaha webiga jubba sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya waxay mar labaad u mahadcelinaysaa dowladaha saaxiibada caalamka ee gurmadka fatahadaha ka geystay gacan weyn ayaa lagu yeeyay war ka soo baxay wasaaradda warfinta dowladda federaalka soomaaliya gurmadka loo fidiyo dadka ay saameyn fatahaadaha ayaa lagu sheegay war-saxaafeedka inuu si habsame leh oo hadda u socdo dowladda federaalka soomaaliya ayaa rajo weyn ka qabtay in guul uu kusoo gabgaboobo labadii weji ee hore qorshihii ay dejisay dowladda federaalka ee afarta weji ah inkastoo ay dadka u baahayeen caawin ilaa inta dib ugu soo ceshanayaan nolosheeda sidoo kale waxaa laga bilaamayaa wejigii saddexaad dib u celinta dadka barakacay oo guryahooda dib loogu celin doono xulashada warasida ayaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal qayb gudoomiye barnaamijkan soo gaaren waxaad kusoo dhawaataan kalamaan
arreer kalamaanow war war mahaytan walaagi dowkudhon likihirdimaya binaang idle eyaalan addoonki do aysan maylarey daartis reediyo wax kati dilidee waleri nimiyow anina do aawa iska dareensana maylarey madawiinagii dalka kamoganya ra'iisul wasaarihii kamoganya ra'iisul baarlamaankii kamoganya guddoomiyaha gobolka moganya leri ar u u u igarab gala igarab gala ijeey nima yaw ijeey shan illi wali indeeri kortan ijeey gabalkas bayluaha buurka buurka hadda ilmaadeerayaalow tar i qaraawo sootiin ahaen meel laga dhashay nama dhowe igeeya ilmaadeerayaalow aro anaa ilma adeera kuule ee cunna ninkii kaa jeclaa la siiyaha iska dhaafaan ku leey buurkan war madax isaaqow war mahaysid buurkaanna waysaga ordaysaaye xildhibaan mustaf dhuxulow oo taariikh ka sheekaynaya wuxuu yidhi hadda ka hor markii jamhaduhu qabsadeen xamar oo maxamed siyaad inta baxay dagaallada beeluhu bilowdeen ayuu nin odayihi yidhi arxaan laysku haystaa oo laysku dilayaa madaxweynihii waaba tegeye markaasaa waxaa lagu yidhi kursigii madaxweynaha weeye waxa laysku haystaa markaasuu inta ninkii odaga ahaa qosa la dhacay wuxuu yidhi shimeen qaata kaas maxaa laysku dilayaa bilaashaa laysku haystaaye xaafaddayduu yaalloo habeenkii madaxweynuhu ka kacan subixii meeshii ka qaadhay yaahu kursi oday xaafadiisi geesta islaantiisa canjeeruhu gudubaysa mawba ahay waxa waagaas la isku dilaaye allah u naxariistay abwaan cabdiqaadir xisi yamyam ayaa berigaas wuxuu maqlay rug cadaagii soo rogaal celi madaxweynihii waa soo laabtoo muqdisho u soo socdaa oo maqlay markaasuu wuxuu yidhi madaxweynuhu madarin iyo gambarow sitaa meeshu waa emere waryaa meeshaad la caddeen maahane ninkaan madeeyo hole meesha hallay geeyo buurka hallay saaro war ma hayo waxaa fadhiya kusimihii madaxweynaha aanna kusimihii guddoomiyaha baarlamaanka aanna guddoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka aanna guddoomiyaha aqlaabiyadda baarlamaanka mudane cabdiweli shiikh muudey ayaa fadhiya looguma tegi karee jooga oo meeqa jagoosna isku haayaan ummaddo dhan waxoodii dhammeed asiga keligiis leeba ku fadhiistaye warnamayaw aan lankun ah ahdiisa tiriyaayi koowdhe ahna ra'iisul wasaaraha wiilmaha arna kursiyey benaawi ah meelle iingar guuriye aroo ma joogtido ma joogtido jeeraad joogta jidkaane war madeeyo waa dhusun tahay ra'iisul wasaare ku-xigeenka jooga mahdi maxamed buuleed war ra'iisul wasaare ku-xigeenka miyaa arooskii ka soo baxay war booramboolo aman dheera buubtiya leeri dooru walaagin buubu hayti hujuu war garaabi ii leetiin waan wala i hujoyaha isag naftiingu aroomaday isaaqoo ma joogtido gacan qabsigaadaan leeyahay ma joogtido aroo soo joog ninkile waa soo jiifaa laga helaa warnimada madaxweynaha soomaaliya hadda ka hor waagii mucaaradka ahaa sida sheekh shariif iyo xasan sheekh ayadoo sidanoo kale madaxdu dalka ka maqan yihiin ayuu hadlay waxaa nasiib darro ah oo la yaab igu noqotay in madaxweynihii guddoomiyihii baarlamaanka iyo ra'iisul wasaarihii ay dalka ka wada maqan yihiin dadkii dhammaayee waddanka loo xil saarayna ay mas-uuliyadoodii sidaas noqotay oo madaxweynuhu hadduu mucaaradkaa soo maray ow hadda warka mucaaradka u dhibsaha ar abdullow markii hore afya iyoonay dhegdis isdheega jiraan hata afya iyoonay dhagaashay misdheegayan warnimayow soomaalida qofba qofka kaluu xisaabshaayo asagu isma xisaabiyo waxaan idin leeyahay wallaahi uma wallaahi qof kursiga ku fadhiya qof mucaarada warkiis inuusa jeclaanayn qof mucaaradayna qof kursiga ku fadhiya inuusa jeclaanayn walaalayaalow in la isjeclaado muhiim maahine in sharciga la ilaalshaa muhiima liman yahobow dagaal lafaa ku dhacdee lafi kuma loolaatee laga daayaha dagaalka horta nimayow nin kursiga dhan haystaahay inuu hadal diidaahay sax maa nin kursiga rabaahina inuu wax sheegsheegaa ceeb maa marka anigu maantayoo dhan waan aamusnaaya hadda waa gabyayaa ii dhegaysta hayaha koolkii galmudug ow noo wad baraanburka abdullow dulmigii dulyar way walaad intli wareego hayta iska heshow war ilig aabi ma daaimaynaan maqal waa kii oo kale maxaa yaab isdaba yaal war ii dhegaysta yaab iskiba aaway ha lagaa yaabeehow yidhi xafisyoono waagii la tegay jaga haddaan waayey xilka kii ku guulaystay oo ma ihin saaxiibe haddaan lacag u soo doonto oon taga xafiiskaaga anigaaba soo dhaanshay oo caada qaata ahe haddii aan saciishoodo oon qaylo kor u sayro ganacsiga khasaaroobay iyo suuqa macaluulay ooji dadka laga goostay iyo madaxwareerkiisa iyo horumarkii caalamkiiyo dowladnimadeenni iyo maamul goboleedyadaa lala heshiin waayey dowladdaa siyaasaysay baan toos u dhahayaaye etoobiya heshiis lala galoon cuduba faahfaahin wax la kala saxiixdana bulshada loo sharrixi diiday iyo macalkalluunkii baddoo shiina laga iibshay iyo hadallo nuucaasa baan soo bandhigayaaye bal ogaada maalmahan caqligu way rafanaya bal ogaadha maalmahan caqligu way rafanayaanaad naga ilaawda kaamaraayo obe kaamara muraadkiiselo meeleer askamara
madeeyo waxaa kaloo la yidhi loo maraa loo maraa maanyada dhexdeed moolka dheera loo maraa war dad maranaa tiinana dhegaysta soomaaliya inay dawlad tahay wallaahi uma wallaahi inaan muran ka taagnayn waxaadna ku garan kartaan ra'iisul wasaarihii soomaaliya sida madaxweynaha faransiisku roogga cas inta ugu dhigay xabadka ugu qaado u soo dhoweeyey warnimay waa casharada dowladnimada soomaaliya kafa intaasaa nooga filan madaxweynahaba kenya lagu soo dhoweeye maandhow wax ma ogide war gudoomiyihii liga kalsoonaay kiidan haayay miday mursal leeraay ardi sababiisa fayli lahan qodhowaay war gudoomiyihii gobolka koonfur afrika lagu soo dhoweeyey war heedhaa war ma haysiine sheekh xasan daahir xabsiga uu layf ka soo galay warnamiyo maysiin lahaa wadaadudun yoonay leefa galowkun hayshal gobodoy waddanka deguu anfadaane araade wax lisweydii muxumee shiiqana leeleefooga ma u cunaa war layfuu soo galaal uu yidhi uuley kuleeftee naga aamus aryaadhaha sheekh xasan daahir waa xihan yahaa hee lalahaaye layfkaanuna xow ahaay warnamiyo layfka sheekh xasan daahir soo galayo shiikh roobow maxaa u diiday war xasan daahir hadduu rabo layfka nabadii nolol ku taageerayaaye ma roobow waa ku taageeraya war warkaa naga dhex gelininayna dhegaysta sheekh xasan daahir wuxuu ee dusha kala dhacay sheekh shariif ma biyo hoostoorow ka arkay war weligooda is arkaynayna dhegayso wuxuu yidhi maxamed siyaad xukunka meel cidlaahu ka helay meel hoogtayna waa uga tegey sheekh shariifna meel fududoo ka helay meel cidlaana waa uga tegey marka hadda dadka inuu ku xagagtaa waa qaladuu yidhi xasan daahir war shiikh shariif meel cidlaa ugama tegin dowladnimade doorashadii ugu horraysoo soomaaliya lagu qabtuu xilka ku wareeji marka shiikh xasan daahir cidla uga taga muxuu la jeedaa amay aniya shariif cidlaan ku kala tagnay tahay hee war xasan daahir wiilalow asaguba si fudud inta ku helay oo xabaalaha uga soo tegey maantana waa ka xihan yahay eeyo u eedaya war wadaadka inuu layf soo gala waa lagula telay ma la dhex galay waryaaya sheekh xasan daahir waa nin shiikha oo waayeela oo xidhan idinku fil maahane afkiinna ka reeba layfka ka reebe war warmaysaana gudoomiye maxkamadda sare baashe yuusuf axmed suuratulmaa'ida ma u bartay war hore u yaqiinana dhegayso wuxuu yidhi dacwaddii xisbiga himilo qaran ay noo soo gudbiyeen mar dhow baa dhegaysigeedu bilaabanaya war dacwaddaasi waayay kismaayey ahayde tii beledweynaha ka dambaysay war geel dhooba kadhiya luglugaal imbiye leeray tii hor horta la falowo war dhoobadaareed mar hore ugalooba ka haajiray sanaaguna jira war war ma haysiina kalamaanay golaha wakiilada somalilan maanta waxay ansixiyeen guddigii doorashada somalilan waxaana ka maqnayd hal xubin oo xisbiga waddani lahaa war xisbiga waddani war murtiyadu soo saara baa la yidhi waxayna dhaheen somalilan militariyaa la wareegay hadda malaha muusaan daraabay ku dheggan yihiin aryaa murtidaad sheegayso xasangana iyo dacar ma ka qayb galeen murti aya kaan ku ogeyne war abwaan abdiqaysar roogi war nimaya waxaa la yidhi waxaa jira laba tuug tuugga caadiga iyo tuugga siyaasadeed tuugga caadiga waxa uu xadaa gurigaada shandadaada taleefankaaga iyo wixii la mid ah tuugga siyaasiga ahina wuxuu xadaa mustaqbalkaaga mustaqbalka carruurtaada waxbarashada carruurtaada caafimaadkooda mushaarkaaga iyo wixii la mid ah waxaa la yaab leh tuugga caadiga ah isagaa ku doorta laakiin tuugga siyaasiga adigaa doorta waxaa kaloo la yaab leh tuugga caadiga booliiska ayaa raadiya laakiin tuugga siyaasiga booliiska milatariga iyo nabad sugidda ayaa ilaaliya war labada tug isku mid maaha midna waa shaqo midna waa cilmi aroo horaa waxaa loo yidhi ilaan tuugna waa tuug afmiinshaarna waa tuug war taliya aslid wuxuu yidhi shub adigana la kal shub aryaadhaha waxaa shirbayaa la yidhi ambaasadoor cumar idriis wuxuuna yidhi afar walxaat alif ku taal mahay u aayo waa aqaan reer aakhiraan if keenayaa mahay u aayo waa aqaan wixii la eeday ii ammaan mahay u aayo waa aqaan ilmo yaraan adeegsahaa mahay u aayo waa aqaan aasow ku gebagabeeyahow isbaaraa eeraa boor dhex taal mahay u aayi waa aqaan isbaaraa eeraa boor dhex taal mahay u aayi waa aqaan war taas annaguba waa naqaano waxaa la yidhi soomaalida naf iyo maal fikrado horay u naafeeyey iyo niman ishaystoo sharciga nabaya mooyaane haddaan ruux ka naxayaa hijirin waa nasiib xume eh nownow cidlaa iyo waxaad muran ku noogtaanba adinkoo isnacay bay bulshadii idin nacaysaaye haddaad duul nadiifiya tihiin madax nidaam suuban nasab maaha ruuxii shacbigu nabad ka waayaaye nuuxnuuxsigii baa dadkaas nugul u diideene niyadda ha ka sii jebinina nuursha hadalkiinna waryaa naga tag mucaarad iyo muxaafid adduunka ay ka jiraan war waxaa la yidhi ummad yahay kaskaaga iyo caqligu kuma kafeeyaan markuu been kitaab ruux ku maray kugu kor noolaado oo kaa danaystaad si fudud kac u tidhaahdaae markaad koox kaxaysaad haddana koox ayilisaaye ka kac iyo adigu kaalay baad keliya haysa kakac iyo adigu kaalayaad kaliya haysaananqanqanqa kaka jacayluka kaka jacayluka
warnaga taga warnaga taga jiro oo jooge kaca allah idiin kaalmeeye
way mahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalamaan intaan ka bixin saaxiibayaal dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta shaqada ka joojisay eh, laba ka mid ah hayadaha ka howlgala soomaaliya wasiirka wasaaradda warfinta dhaqanka dalxiiska dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdi xayan maarey ayaa xakiyay shaqooyinkii ay dalka ay ka hayeen laba hay-ad oo kale ahaa media linki iyo barsetefish media kuwaas oo ka mid ahaa hay-adaha ka howlgala soomaaliya wareegta ku seexan yahay agaasimaha guud ee wasaaradda warfinta dhaqanka dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan al cadaala ayaa lagu shaaciyey in la hakeeyo shaqooyinkii ay dalka ay ka hayeen labadaasi hay-adood sababaha qashqada lagu joojiyay hay-adahaas qaarkood ayaa waxaa lagu sheegay in ay tahay in raaci waayaan nidaamka ay wasaaradda u dejisay hay-adaha ka shaqeeya warbaahinta ee ku sugan gudaha dalka soomaaliyeed laba warqood oo lagu kala ceyriyey labada hay-adood siba faahsan laguma sheegin qaladaadka ay sameeyeen ee horseeday inay jebiyaan xeerarka wasaaradda warfinta iyo dhaqanka dalxiiska ee dowladda federaalka soomaaliya hay-adaha media lanki iyo perspective media ayaa waxa ay ka shaqeeyaan arrimo la xiriir dhinacyada warbaahinta iyadoo xarumo waaweyn ku leh magaalooyinka nairobi ee dalka kenya iyo magaalada hargeysa ee caasimada somalilan barnaamijka intaas caawa ku dheyahay waxaan kaga tegay heestaan tan kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya waxaan leenahay habeen wanaagsan
anoo daacada oo dangooniya dood ku gelinabi waa dardaarane dunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabbina dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga oon isdiidayn aynu doone
dhammaanbolkiyo damaxdooniya iska dayo iska dayo dadka la midnoqo dadka
anoo daacada oo dangooniya dood ku gelinabi waa dardaarane dunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabbine dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga aan isdiidayn aynu doone
dhammaanbolkiyo damaxdooniya iska dayo iska dayo dadka la midnoqo dadka
wixii dumay dume wixii diday dide wixii degay dege waynu daalay bal dalkeeniyo dad wixii nool dabaqabashada aan dadaale nabadoone
dhammaanbolkiyo damaxdooniya iska dayo iska dayo dadka la midnoqo dadka
wixii dumay dume wixii diday dide wixii degay dege waynu daalay bal dalkeeniyo dad wixii nool dabaqabashada aan dadaale nabadoone
damaanbuurkiyo damacdooniya iska daayo iska daayo dadka la mid noqo dadka
ma dugowde taariikhdii dura tii doraad ee ee maxaan diidno dabka loo shiday dilmigii dhacay dib iloo saxo daacaduma kicin mag ku dayashiyo ka sii daranba loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doonee
damaanbuurkiyo damacdooniya iska daayo iska daayo dadka la mid noqo dadka
ma dugowde taariikhdii dura tii doraad ee ay maxaan diidno dabka loo shiday dulmigii dhacay dib in loo saxo daacaduma kicin ma ku dayashiyo ka sii daranba loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doonee
damaanbuurkiyo damacdooniya iska daayo iska daayo dadka la mid noqo dadka
soomaaloodada dowlad weyna dumbuq dhacay iyo dagaal joogsado daranyadiyo diifta laga baxo dalkan googo'ay dadkan kala tegay dareen kala galay ee dawada raba aynu doonee
damaanbuurkiyo damacdooniya iska daayo iska daayo dadka la mid noqo dadka
soomaaloodada dowlad weyna dumbuq dhacay iyo dagaal joogsado daranyadiyo diifta laga baxo dalkan googo'ay dadkan kala tegay dareen kala galay ee dawada raba aynu doonee
damaanbuurkiyo damacdooniya iska daayo iska daayo dadka la mid noqo dadka
dadka qaxaye dalkan baaba'ay dal shisheeya dibada ha tegay kuwa daranyada dugsa waaye dadaal orodkii doonya ha u koray een dib loo arag isku duubo waa duriyadii dadka soomaal kuwa durintiyo dugaaguba cunay
damaanbuurkiyo damacdooniya iska daayo iska daayo dadka la mid noqo dadka
dadka qaxaye dalkan baaba'ay dal shisheeya dibada ha tegay kuwa daranyada dugsa waaye dadaal orodkii doonya ha u koray een dib loo arag isku duubo waa duriyadii dadka soomaal kuwa durintiyo dugaaguba cunay
damaanbuurkiyo damacdooniya iska daayo iska daayo dadka la mid noqo dadka Toyoy, toyoy, toyoy, toyoy. Toyoy, toyoy, toyoy, toyoy. Damaanbuurkiyo damacdooniya iska daayo iska daayo dadka la mid noqo dadka bambukiyo damacgooniya iska dayo iska dayo dad kala minoqo dad